weerarkan ay xarakada al-shabaab ku soo qaadeen deegaanka hayuumbis oo ka tirsan degmada faafi muusan noqonin mid ay dad ku dilaan sidoo kalena muusan noqonin mid dhac iyo dhibaato ay u geystaan dadka deegaankaasi ku dhaqan waxayna ahayd mid ay dadka deegaankaasi kula hadlayeen ayagoo u sheegay in ay ku soo biiraan waxay ugu yeereen jihaadka dhan ah dowladda dalkani kenya nimanka xalay intay nagu qabteen dad korkiis waana iskugu keenkeeneen wacdi iyo wax oo dhan bay noo mareen waxay dhaheen anaga gaala shaqaysna raatalahayn dadka ninkan raac kara ma raacno anaga waxaan dhahna wax nin raac karo ma jiro allahaynaha ka alle dad islaam maadna ma duulayno waxna dhib hayana ma jiro waxna dhib hayana ma jiro marka waxay dhaheen ninkaan raacaynina allah soo hanuujiyo ducadana ha nagula kabo xalay ninka u dambeeyey ila arag wuxuu dhahay siddeed saac nimanka iyo ugu gaariyo anay laakiin saddex saac bar marka eedaan qabaa laba qoriyo weyna dartaynaga dhigtay gudigoodo dhanna baxlahaan seedhaan oo yararo cad lambar kow lambar laba lambar saddex ee iskula hadlaayeen markaa qiyaas ahaan idan arag meesha anaga aan fadhin wixii joogay rag labaatan dhan buu ahay
qofad ka aqoonsateen ma jiraa dadka maya hal ruuxaan ku aqoonsana male kudda indha shareeraya qabeen hal ruuxaan ka aqoonsana male indha shareeraya kudda qabeen ani waa isoo eriyeen ani waa i eriyeen laba ilmooda gacantaan wato ayna odagaa soo celiya meel orku gaaraya meel xunuxunufi soo celiya aniga dani nama rabaan ani buurkaas ka galay ilmahaygii iyo arigii labada calow ani aan wato kaliya xalay ani aan usoo dhex garan wato ilmana maayo arina maayo bilcana maayo ilaa saacadda hadda meelaan meelaa aadi maya war uma hayno annaga mudane cabdirashiid cabdullaahi oo hogaaminaya ciidamada howlgalka kaga jira degmada faafi ayaa idaacadda v o eda waxa uga warramay dhacdadan qaabka ay uga hortegayaan wallaahi shaqo weyn aan ka qabanay hadda ciidan baan geynay teeda kale nimankii waa lagu daba jiraa kori hoos baa ciidanka kor iyo dhulka waa maaragtay waa maaragtay waa la waa laga waa la daba socdaa hata dabcan diyaarada ayaa diyaariseen hadda ma haddan kula warramay laba diyaaradaa soo degtay kuwii dagaalka ciidanka dhulkuna maaragtay dhulku ay ku jiraan way way daba socdaan insha allah ku guuleysanayna waata xuduuddana maaragtay xaduudku uu xiran yahay ciidamahana maaragtay way ku wareegayaan maxay tahay marka tilaabooyinka xiga ee aad filaysaan aad qaadaysaan wallaahi dawladda hadda arrin weyn bay hadda wiilasha soomaaliya oo dhulka soo fiican ayaa la keenay dhulka soo fiico garanayn geedgeed u garanayn marka waxaan leeyahay nimankan ay soo dhiibeena muddo nagu qaadana ma haysin godka haddaa gesheen waanan kii dabamaadaynaa baxsana ma haysin waxaanan kugu fiican maaragtay inay soo dhibteen sidoo kale qaar ka tirsan dadka deegaanka yumbis ayaa waxay aaminsan yihiin in maxamed kuno oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsanaysa xarakada al-shabaab loona yaqaana gacma dheere kana soo jeeda deegaankaasi faafi inuu ka mid ahaa dadkii halkaasi soo gaaray ee hogaaminayay ciidankaasi qabsaday tuulada nin markaad garanaya dhihi karta ula soc laakiin mala markaa ninka aan tilmaamno waxaa la dhawaasag nin dheer oo godan oo gel yaroo dhuuban qabo gacma dhadheer ninkaas way ninka xalay aad noo haysta adag waa ku kaa markaan tilmaamno waxaan alle waa ninka asag wey oo inoo imaadeen nimanka madaxda ee saaka nin qallifan oo madow gar yaroo dhuuban qabo madax uu urduubnay indhaan oo xirnay wuxuuna dhawlo wuxuu noogu daray aan had ku diwaanay wada kas aan waxaan ahaa odha reer buloostin ilmahan aan watana wuxuu dhabaa ilmihii jaamacad buloostin ku soo wada bogeen jaamacadda buloostin soo wada bogeen aan had wuxuu dhihi inigma indhahan iga qarsanayo maadaan gaal indhawa kama qarsanayo gaal indhaha kama qarsanayo marka intaas inta gaarna ninka haddaan tilmaamnay oo aan dhahnay nin gacmada dheer oo gudan madow gayaro dhuuban qabo waxaan alle waa duquwiiday nimankaa bacda niman cabsi qabaanna masan ahayn shacabka ku dhaqan gobolkan oo dhibaatooyin dhanka amni darrida ay soo food saartay ayaa inta badan waxay ka codsanayaan ismaawil goboleedka gaarisa county iyo dowladda dhexe in ay soo gargaarto ciidamo fara badan deegaanadaasi usoo dirto aadan sahal oo ah la taliyaha gobnatooraha gaarisa county ahna madaxa ammaanka ah ee gobolkan ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in ka dowlad goboleed ahaan ay ka go-on tahay wax badan inay ka qabtaan sugidda ammaankaha annagu haddaynu nahay county government hawshiyadu waxa weye inaan taageerno laamaha amniga ee countiga gabanaga laga bilaabo wuxuu amar ku bixiyey in maxay ahayd wax alla wixii taageero ah oo ay u baahdaan oo annaga dhankanaga ah in loo fidiyo laamaha amniga si dadweynaha ku nool gaarisa county nabad iyo barwaaqo ay danahooda ugu qabsadaan iyo cabsi la-aan guud ahaan ammaanka gobolkan ayaa waxa uu noqonayaa mid gilgilmaya iyadoo inta badan shacabka ku dhaqan gobolkanna ay dhibaatooyin ka soo food saareen isku celceliska dhanka ciidamada ammaanka iyo weliba dhanka xarakada al-shabaab oo weli kusii naaloonaysa in gudaha dalkani kenya ay kusii sugnaadaan soomaali fara badan oo ku dhaqan gobolkan ayaa waxaa la sheegayaa inay ku biireen xarakada al-shabaab iminkana ay yihiin kuwa hormuudka ka ah qulqulatooyinka ka dhacaya gobolkani maxamed faarax shire v o a tuulada yumbis oo ka tirsan degmada faafi